Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Jawil ee gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaad ka taagan xuduudda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dagaalka u dhexeeya labadan beelood ee walaalaha ah isla markaana dirirta ku dhex martay xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Jawil ee gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha inay joojiyaan colaadda.
Waxaan leenahay wiilasha dhallinyarada ah oo soo korahaya yaan la isku laynin yaan la isku laynin dhaliyada iyo delisnimada iyo islaamnimada dadka aan ku kala ceshanno wixii hallaabay fadal yaan lagu raadina faruurya ha lagu raadiyo gogol nabdeed ha la soo galo gogol nabdeed ha la soo galo waxaan codsi ka nahay aan soo jeedinaynaa nabadgelyo nabadgelyo ayaan soo jeedinaynaa waxaan jeedinaynaa dadka walaalaha oo wiil iyo abtigiis wiil iyo awowgiis ah oo dhulku asagoo sidiisaa laga tegaayo yaana aqaraala'aan iyo adduunla'aan la ysku darin annaka nagu xurmeeya adinku isqadariya wixii hallaabay ha la hagaajiyo aan wada hagaajinno kulli waa labadeennii gacmood waxaan leennahay ha la kala joojiyo aan kala joojinno aqligu ha shaqeeyo aqligu ha shaqeeyo adduun waxau yidhi adduun waxaa waaye intaan arkaa igu faran oofabeel waayo aragnimaa la rabaa walaalaheen ha joojiyeeno waa dad wada dhashay waa dadaan la dhalannay labadeennii gacmood waaye dagaalka iyo wiilasha dhimanahaya ha naga joojiyeeno ha yeelano baaqaan nabdeedna u soo jeedinnay yaynan nagu soo jirrabin inaan nimaadno oon meesha ku dhimanno ha nagu cusleeno waa wiil iyo abtigiis waxaan leenahay war wiilow abtigaa ha dilin war wiilkaad abtigaa tahay ha dilin war ehelnimada dhowra war islaamnimada dhowra wax walba ayaad isu tihiin wiil iyo abtigiis waaye waxaan leenahay war walaalayaalow xabadda ha la joojiyo ikhyaarta waxgaradka culummada labada dhinac inay u istaagaan hawshaas oy nabadgelyadaa u istaagaan annaguna waa la garab taagannahay annagu waan hadday ana gasho waa idiin imaanaynaa laakiin inaad horteen dhammaysaan haddaad maamul leedihiin iyo haddaad ugaasyo leedihiin iyo haddaad ikhyaar leedihiin inaad horteen dhammaysa oo meesha waa nabad la yidhaaho oo caloolxumadu naga harto waxaan doonayna waa saas odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa markay colaadaha ka dhacaan dalka waxa ay kaalin ka qaataan joojinta colaabeeleedyada ka dhacay guud ahaan dalka